magacayga waxaa la yidhaahdaa ciise maxamed cali waxaan ahay aabba ay gabadhiisa ka maqan tahay gabadha magaceeda la yidhahda fardowsa ciise maxamed cali oo da-deeda ay tahay tobaniyo sideed jir gabadhaas oo iigu dambeysay taarikh n january gabar aan xanuun ku ogyana ma ahayn gabar waxay ahayd hooyadeeda dukaanka la gada oo caafimaadkeeda uu fiican yahay markaa subaxda uun ilaahay ballinkii subaxdii ayaa hooyadeed dukaanka usoo kallaaday xaafaday kaga soo tagtay kadib gabadhii dib lama arkin gabadhii markaan waynay ayaan ribood boolista geynay xaruntii boolisaan tagnay boolistii way noo baareen gabadhii lambarkeedii waxay nagu yidhahdeen gabadha lambarkeeda waxaa lagu dameeyey bangal gabadha weligeedna dhanka bangal weligeed ma arkin marka ilaa saacaddan gabadhii gacan kuma hayna hooyada markay markii warka maqashay hooyada waxaa la yidhahdaa maryam bashiir warkii hooyada markay maqashay dhankaa iyo nairobi ay iskaga carartay si ay u baadi goob wax hadda gacan lagu haayana ma laha gabadhiina way maqanta marka walaalaha waxaan ka codsanaynaa gabadhna qofkii arka ama shaqarteeda maqla ama wax war un maqla in uu xarunta boolista ku dhow warkeeda keenaa ayaa intaa ka codsanaya walaalaha